bsm illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalamiin wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariي raximh اllah taعalى bab rizq الxaakim wاlcaamiliina عlayha baabu bayaani xukmi risqi اlxaakimi xaakimka ama ninka xaakimka ah mushaharkiisa ama risqigiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay waalcaamiliina calayha iyo kuwa ka shaqaynayo sakada iyo wax soo ururinteeda xaggay ka qaadanayaan risqigoodu xaggeebau ahaanayaa wa kaana shurayxun alqaadi wuxuu ahaa shurayx alqaadi cumar ayaa qaadi ka dhigay ilaa waqtigii cali qaadi buu ahaa yaahudu cala alqadaa'i qadaha ayuu ku qaadanayay ajran ujra ayuu ku qaadanayay wa qaalat caaishatu caaisha waxa ay tiri yaakulu lwasiyu qofka loo dardaarmay oo muhimmad loogu dardaarmay oo inuu shaqo qof u qabto ama ehelkiisii iyo ciyaalkiisii inuu u xifdiyo iyo qofka wasiga sidaa looga dhigay wuu cunayaa biqadri cumaalatihi shaqadiisu intay la eg tahay ayuu qaadanayaa hadba isagoo kale shaqadaas oo kale inta lagu qabtou qaadanaya wa akala abuu bakrin wa cumaru abuu bakar iyo cumarna way cuneen cumaaladaas oo bimacnaa abuu bakarna markii hore wuxuu yidhi ani nin xirfadiisa caajisisay maahi oo waa shaqaysan karay waana ay og tihiin laakiin waxaan u xayirmay dadkan muslimiinta ah marka meeshaas wuxuu ka qaadan jiray baytulmaalku mushaar ka qaadan jiray cumar isagana radia allaahu canhu sidaasoo kale ayuu yidhi sida agoonka ninka maalka u haayoo kale ayaan meeshaan wax uga qaadanaa buu yidhi haddaan wax haystana waa dhaafaa waxuma qaadanaya haddaana waxba haysaninna wixii anigoo kale aan qaadan lahaa shaqadaas lagu qaataan qaadanaya waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf waxaa la yidhi marka cumar wuxuu qaadan jiray quudkiisa iyo lixda biloodoo qabowga wuxuu gashto dharka uu xidhan lahaa lixda kulaylka sidoo kale waxyaabahaasuu ka qaadan jiray ayb tarjamadan marka wuxuu u baabeeyey qofka qaadiga ah qadaha wax ma ku qaadan karaa baytulmaalka in wax laga siiya waay aslan ayb oo asalku waxa uu yahay baytulmaalka in wax ka qaato oo laga siiyo ayb xadiidka soo socdana culummadu way ka qaateen xukunkaas macnahaasu marka uu u baabaystay ayb qala xadaثna abulyaman whuwa alxakmu bnu nafic qala akhbarana shucaybu can الzuhriyi qala akhbarani saa'bu bnu yaziid bni ukti namir ana xwayطba bna cabdilcuza akhbarahu ana cabdاllahi bna الsacdiy akhbarahu anahu qadima cla cumara cumar ayuu usoo galay fii khilaafatihi waqtigii uu madaxda ahaa faqaala lahu cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi alam uxadath miyaan la ii sheegaynin annaka talii inaad maamulayso min acmaali innaasi dadka acmaashooda acmaalan shaqooyin inaad maamulayso fa idaa ucdiita haddii lagu siiyo alcumaalata mushaarkaaga haddii lagu siiyo karihtahaa waad nacaysaa sidaasuu la iima sheegin faqultu waxaan idhi balaa inaanan nacaynin iska daaya haa waa naca faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi maa turiidu ilaa dalika arrinkaa maxaad kala jeedaa oo ka wadaa faqultu waxaan idhi inna lii afraasan farasyaal ayaan leeyahay wa acbudan iyo addoomo wa ana bikhayrin khayraanna ku suganahay ma raba aniga nin xoola haystaan ahay intaasna waa iska sadaqo wa uriidu waxaan rabaa an takuuna cumaalatii mushaarkaygu inay ahaato sadaqatan cala almuslimiin sadaqa inay muslimiinta korkooda ku ahaato marka shaqooyinka in lacag laga soo raadsada maahane haddii laga bixi karo in layska dhaafo qaala cumaru cumar waxau yidhi laa tafcal sidaa ha yeelin fa innii kuntu waxaan ahaa aradtu inaan doonayo aladii aradta waxaad adiga doontay fa kaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa yucdiinii alcataa'a siismo iyo cadiyo ayuu isiinaayey fa aquulu waxaan dhahayay acdihi afqara ilayhi minii sii qof aniga iiga baahi badan xataa acطaanii maratan ilaa uu mar i siiyey maalan maal faqultu waxaan idhi acdihi afqara ilayhi minii sii qof igaga baahi badan aniga faqaala nabiyu sal l salam nebigu waxau yidhi khudhu qaado fatamawalhu maalayso maal ka dhigo watasadaq bihi sadaqayso famaa jaa'aka min hada almaali wixii kuu yimaado oo maalkan ah wa anta adiga oo gayru mushrifin mid damcaya aan ahayn walaa saa'ilin mid baryayana aan ahayn fakhudhu qaado wa ilaa hadday labadaas aanay jirin damac la-aanta iyo baryadu haddii aynan jiraynin ood baryaysa markaas falaa tutbichu nafsaka nafsadaada ha raacsin ayb xadiidka marka zakaadka ee meelahana qeybtiisa oo lagu soo maray hadda maxalushaahidkiisuna waxay tahay qofka haddii uu qaadi yahay ama uu shaqo hayo xataa haddii uu wax kale qani ku yahay oo nin xoolale uu yahay haddii mushaarka la siinaayo oo isagu uunan weydiisanin damcin waa iska qaadan karaa qaala abariyu alimaamu abari waxa uu yihi dahaba aljumhuuru ilaa jawaazi akhdi alqaadi alujrata jumhuurku waxay ku tageen qaadigu inuu ujro qaadan karo cala alxukmi xukunka uu ku qaadan karo likownihi maxaa yeelay ahaanshihiisa yashqaluhu alxukmu can ilqiyaami bimasaalixihi xukunka dadka uu kala bixinayaa wuxuu ka mashquulinayaa inuu suuqiisa galo oo uu wax raadsado hayra ana daa'ifatan min asalafi laakiin qeyb salafka ka mida karihat dalika way naceen walam yuxarimuuhu maca dalika laakiin maynan xarimin wa qaala abu caliyin alkaraabiisiyu laa ba'sa lilqaadi an ya'huda alrisqa cala alqadaa'i cinda ahli اlcilmi qaatibatan min aلصaxaabati waman bacdahu wa huwa qowlu fuqahaaءi alamsaar weeyaan laa aclamu baynahum ikhtilaafan wqad kariha dalika qowmun ayaa naceen minhum masruuqun walaa aclamu axada minhum xaramahu qof xarimayna maha inuu leeyahay qaar baa waxay leeyihin waxay tahay inuu ixtisaab sameeyo qul laa as'alukum calayhi ajran oo kalawa kuwo kale waxay leeyihiin qadaha iyo waxa uu sheegayo iyo iyounan waxba ku qaadanin laakiin qoraalka iyo kale hadduu wax ku qaato iyo dhib maleele qoraalku isagu qasab kumaahani waa shaqo uu isagu unbixin samaynay ayb calaa kullin marka baytulmaalka waxaa laga rabaa in laga bixiyo arsaaqda qudaadda in laga bixiyo ayb taasuuna marka halkan tarjamadii xadiidkuna marka waa ismudaabaqaynayaan ibnulmundir raximah llahu tacaala waxa uu tilmaamay uu yidhi wa xadiidu bni sacdiyi xadiidkan waaye xujatun fi jawaazi arsaaqi alqudaati min wujuuhiha xadiidkan wuxuu daliil u yahay qudaadda mushaarkooda ayb waa inay sidaa wax ku qaadan karaan ayb baabu man qadaa walaacana fi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qadaa qofkii xukumay walaacana licaantamay licaankii sameeyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ku licaantamay ya وعn الزhriyi qala xadaثnii salim بn cabdالlah an cabdالlah bn cmr qala samictu cmra yaqulu kana النabiyu sal ا slm nebigu wuxuu ahaa yucطiini اlcaطaaءa siismada wax ayuu isiinayey faaqulu waxaan dhahay acdihi afqara ilayhi minii qof iga baahi badan sii xataa acطaanii maratan maalan ilaa mar uu maal isiiyey faqultu waxaan idhi acdihi man huwa afqaru ilayhi minii faqaala النabiyu sal ا slm khudhu qaado fatamawalhu maal ka dhigo ayb watasadaq bihi sadaqayso ayb famaa jaaaka wixii kuu yimaado min hada almaali maalkan ah wa anta walxaal anta adiguna gayru mushrifin mid damcaya aan ahayn walaa saa'ilin mid weydiisanayo baryaana aan ahayn fakhudhu qaado wamaa laa wixii aan sidaa ahayna falaa tutbichu nafsaka nafsadaada ha raacsiin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qadaa qofkii xukumay walaacana licaan sameeyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ayb baabkan marka wuxuu uga hadlayaa imaamu lbukhaari masaajidka in xugun lagu galo yacni masaladaasu marka ayuu baabeynaya man qadaa walaacana fi lmasjidi darafku marka labada arrinba waa ku tacalluqaya fi lmasjidida yani waa labadaba waa ku tacalluqaya ayb walaacana cumaru cinda minbari nabiy sal ly slam cumar laba qof oo mulaacano samaynayey licaanka waa soo marnay ayuu masjidka dhexdiisa mimbarka nebiga ugu sameeyey wa qadaa marwaanu marwaan wuxuu xukumay calaa zayd bni thaabitin zayd bni thaabit bilyamiini dhaar buu ku xukumay cinda almimbari mimbarka agtiisa marka de mimbarka agtiisa haddii la yidhaha masaajidka baa lagu dhex jiraa soo maaha marka waa in masaajidka dhexdiisa qado lagu samayn kara saasuu ku wada wa qadaa shurayxun washacbiyu wa yaxya bnu yacmar saddexdoodaba filmasjidi bay ku xukumeen wa kaana alxasanu wa zuraaratu bnu abi awfana waxay ahaayeen yaqdiyaani inay ku xukumi jireen oo qadaha ay ku geli jireen fi raxabati masaajidka bannaankiisa barxaddiisa khaarijan min almasjidi masaajidka isagoo ka baxsan ayb asalka marka masaladan qaala ibnu bataal istaxaba alqada'a fi lmasjidi daa'ifatun masaajidka in wax lagu xukumo qola culammada ka mida sunnaysay wa qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi huwa alamru alqadiim arrintii qadiimka aheedee jiri jirtay in masaajidka lagu xukuntamo wa liannahu yasilu ila alqaadi fiihi almar'atu wadaciif qaaligu hadduu masaajidka fadhiya qof walba waa soo gaari karaa masaajidkii laga celin maayo laakiin xafiis hadday tahay waxaa laga yaabaa dadka qaar in laga celiyo iska masaakiin halkaasi ka fiirinayo waidaa kaana fii mansilihi gurigiisa haddii uu yahayna lam yasil ilayhi nnaas haddii gurigiisa ou qadaha ku galana dadkuma soo gaari karaan liimkaani alixtijaab waardiyow dhigana qaala waxau yidhi wabihi qaala axmedu wa isxaaqna sidaasay ku tageen wa karihat dalika daa'ifatu a'immada qole ka midana masaajidkan lagu gelinay wa kataba cumaru bnu cabdilcasiis ila alqaasim bni cabdiraxmaan anlaa taqdiya fi lmasjidi cumar bn cabdilcasiis wuxuu yidhi masaajidka waxba ha ku xukumi fainahu maxaa yeelay yaatiika alxaa'idu waxaa ku imaanayo kuwa xaydka qabo walmushriku gaalkii baa imaanayo marka naagtii xayd bay qabtaa qadiyad baa ka yani qadiyad baa marka soo geli karta oo kasoo geli karta meel dacwadii bay qeyb ka ahaa kartaa iyadoo xaa'id ah marka haddii masjidka lagu gala qadaha naagtii xaa'idka inaanay soo gelin aa dhici karto ma soo gelaysa masaajidkeeda wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi axabu ilaya ani agteeda waxaa loo jacayl badan yahay an yuqdaa fii gayri lmasjidi qaduhu inuu ka dhaco meelaan masjidka ahayn lidaalika arrinkan dartiis oo gaalkii iyo qofkii janaabada qabay iyo kii naagta janaabadu iska qubaysaaba la dhihi karaayo naagtii xaydka qabtay iyo waxyaabahaas wa qaala alkaraabiisiyu kariha bacduhum alxukma fi lmasjid min ajli annahu qad yakunu alxukmu bayna muslimin wa mushrik fayadkhulu lmushriku lmasjida qaala waduulu masjidi makruuhun wadukhulu lmushriki lmasjida makruuhun walaakina alxukma baynahum lam yazal min saniici salafi fi masjidi rasuuli illahi sal slam wagayrihi laakiin masaajidka rasuulka waqtigiisa waa soo geli jireen gaalada waana ku qaabili jiray marka wuxuu leeyahay waxyaabaha dha qaala bnu bataal wa xadiidu sahli bni sacdin xujatu liljawaaz masaajidka in lagu geli kara qado ayuu tusaya xadiidkaas mas'alo kale oo baabka ku tacalluqda waxay tahay raxabatu lmasjid barxadda masaajidka xukunka masaajidka ma leedahay qaala bnu lmunayir liraxabati lmasjidi xukmu lmasjidi ayay leedahay ilaa in kaanat munfasilatan canhu hadday laakiin ka soocan tahay oo masjidka iyo iyadu ay si kala go-an yihiin markaas xukun masjid ma qaadanayso ayb waladii yadharu annahaa kaanat munfasilatan canhu midaan marka ay garta ku geli jireen xasanulbasri iyo zuraara iyo ay ku geli jireen munfasila inay ka ahadaa lagu xambaaraa buu leeyay masaajid adu meeshaana marka uu ka hadlay ayb haddii marka lays leeyahayna qadaha masaajidka haddii lagu gala dadka qayladooda iyo buuqooda iyo yaa laga yaabaa in dadka cibaadaysanaya oo wax u dhibo markaad in laga bixiyo waa masaajid leanna masaajidda waxaa loo dhisay in lagu cibaadayso qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi huwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala azuhriyu can sahli bni sacdin qaala shahidtu lmutalaacinayni ayaan goobjoog ka noqday wa ana bnu hamsa casharata sana shan iyo toban jir anigoo ah furiqa baynahumaa waa la kala geeyey qala xadaanaa yaxyaa qala xadaanaa cabdurazaq qala akhbarana bnu jurayjin qala akhbarani ibnu shihaab can sahlin akhi bani saacidata ana rajula min alansaari nin ansaarta ka mida jaa ila nabiy sal l slam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi ara'ayta rajulan bal ka waran nin wajada maca imra'atihi rajulan naagtiisa nin maceeda ka helay ayaqtuluhu ma dilayaa fatalaacanaa fi lmasjidi maxalushaahidka meesha labadoodii waa licaantameen ninkii iyo naagtii filmasjidi bayna ku licaantameen wa ana aniguna shaahidun goobjoog aan ahay riwaayadan marka waa mufasira riwaayadii horena ma sheegin meeshuu ka dhacay licaanku midaanaa fasiraysa ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man xakama fi lmasjidi qofkii masjidka dhexdiisa ku xukumay xataa idaa ataa markuu yimid calaa xaddin cuquubo markuu u yimid amara amray an yukhraja min almasjidi in laga bixiyo masaajidka fa yuqaama xadkii laga oogo lababa u kala saaraa marka xukunkii masjidka lagu galay cuquubadii karbaash ama gacangoyn ama yacni garaacid ama yacni dil markay xukunku noqdo waa in masaajidka laga bixiyaa daba leanna masaajidkii waa hallaynahay waqaala cumaru cumar waxa uu yidhi akhrijaahu min almasjidi masjidka ka bixiya wadarabahu waa garaacay markaas masaajidkii marka xuduudda lagu oogi maayo dhexdeeda leanna xuduudda oogiddeeda waxay keensanaya dhiig qofka inuu ka yimaado iyo waxbay keensanaysaa wayudkaru can caliyin naxwuhu calina sidaasoo kale laga sheegay ayb aharka cumar marka nin baa loo keenay xad galay markaasuu yidhi akhrijaahu min almasjidi uma dribaahu garaaca ayb aharka calina wuxuu ahaa ana rajulan jaaa ilaa caliyin cali baa nin u yimid fasaarahu warbuu ku siraystay faqaala markaasuu yidhi yaa qambar qambar waa addoonkiisa akhrijhu min almasjidi masjidka ka bixi faaqim calayhi alxadda xadka ka oog wa fii sanadihi man fiihi maqaalu ayb meeshaas marka waxaad moodaa marka haddii imaamu lbukhaari madhabihiisa wuxuu ku xoojiyaa badanaa aathaarta asxaabta marka qofku inuu aad u yaqaan aathaarta saxaabada iyo qadihii saxaabada iyo aad uu muhim u yahay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanii leytu can cuqaylin wahuwa cuqayl bnu khalid alayli can ibni shihaabi can abi salamata wa saciid bni lmusayab can abi hurayrata qaal ataa rajulu rasuula allahi sal l slam nin baa nebiga u yimid wahuwa fi lmasjidi isagoo ku jiro fanaadaahu waa u dhawaaqay faqaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow inii zanaytu waa zinaystay faacrada canhu waa ka jeestay falamaa shahida calaa nafsihi arbacan markuu afar jeer nafsadiisa uga marqaati kacay inuu zinaystay qaala waxauu yidhi nabiga bika junuunun waalimiyaa kugu sugan qaala laa qaala idhabuu bihi la taga farjumuuhu rajmiya idhabuu bihi la taga marka masaajidka awal lagu jiray bixiya waayo marka xadka kusoo ooga tarjamada iyo xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir qaala bnu shihaab faahbaranii man samica jaabira bna cabdillaahi qaal kuntu fii man rajamahu bilmusallaa waxaan ahaa wiiro ka mid ahaa dadkii rajmiyey meesha ciidda iyo lagu tukado bannaanka barxadda rawaahu yuunusu wamacmaru wabnu jurayj can الzuhriyi can abi salamata can jaabirin can الnabiy sal l slam fi rajmi yani waxuu rabaa cuqayl raggaanaa khilaafay oo waxay ka dhigeen xadiidka min musnadi jaabir cuqaylna wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra marka bukhaarina sidau ku wada waxaad moodaa labadaba inuu ku ansaxay ayb qaala bnu baطaal dahaba ila almanci inaan masaajidda xuduud lagu dhex samaynin waxaa ku tegey min iqaamati alxuduudi fi lmasjidi alkuufiyuuna washaaficiyu waaxmedu waisxaaq waajaazahu shacbiyu wabnu abi leyla waqaala maalikun laa ba'sa bidarbi bisiyaaqi alyasiira ajayada laiska fudud dhib ma laha faidaa kahurat alxuduudu falyakun dalika khaarija almasjid qaala bnu baطaal waqowlu man nazaha almasjida can dalika wlaa dadkii masaajidka arrintaa ka fogeeyey qowlkooda habboonu ila masaajidka waa wasaqoobaya wa fi lbaabi xadiiaani daciifaani fi nahyi can iqaamati alxuduudi fi lmasaajidi ayaa ku sugan culamada qaar baa waxay xataa diideen mayd in masaajidka lasoo geliyo khashya waxay ka baqayeen marka inay inta wax ka soo daataan ay masaajidku ay wasaqeeyeen kuwasaqoon haddii marka qoladii kaas diiday meeshaanna waa uga sii fog yihiin soo maha leanna garaaciddan iyo ama gacangoynta ama dilka wuxuu keenayaa dhiig inuu imaado baabu mawcidati limaami imaamka waanadi waanadiisa caddaynteedii wuu u baabiyay alxusuuma dadka doodda u yimid inuu waaniyo ayb marka dadku waa soo dood tegayaan dadku markay daddoodaan ay xaakim u yimaadaan xoogaa waxaa weeyaan nin walba inuu adkaadou jecelyah waxaa laga yaabaa marka in alla kacabsigu uu yaryahay waa inuu markaas ku xoojiyo mawcido iyo waano si dadku xoogaa haddii la waaniyo qalbigooda waa iska jilcaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa arrinta inuu run ka sheego dadka in la waaniyo sideedana qadaha xataa waxaa laga hormariyaa dadku inay eega heshiiyaan cumar wuxuu dhihi jiray marka qada iyo wax loo keeno laba qof oo ishaysato markay u yimaadaan war ordaha idinka soo heshiiye maxaa yeele wuxuu dhihi jiray qadaha qadaha wuxuu leeyahay cuqdow abuuraa oo qofkii marka labada qof ay isa soo dacweeyaan la kala saaro cuqdo ayaa guntan mayso oo qaduhu uu keenaan laakiin hadday dadku ayagu heshiiyaan oy gacanta isgeliyaan oo soo heshiiyaan xoogaa cuqadkaa ee waxaabaa looga baxaa marka sulxigu waa fiican yahay mar walbo alla wuxuu yidhi wasulxu khayr qaala xadaana cabdulahi bnu maslama wa huwa cabdulahi bnu maslamata bni qacnab alqacnabiyu can malikin can hishaamin wa huwa hishaam bnu curwa can abiihi can zaynaba ibnati abi salama ahayd can ummi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sal l slama qaal inamaa ana basharun anigu waxaan ahay bashar wa inakum idinkuna takhtasimuuna ilaya waa iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum qaarkiin waxaa laga yaabaa alxanu alxana walacalla bacdakum qaarkiin waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado huwa isagu inuu yahay alxana mid toosin badan bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale ka toosin badan dadku waa kala aftahansan yihiin waa iisoo dood tegaysaan waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inay xujada ka toosin og yihiin oo ay ka war badan yihiin fa aqdii aniga waan xukumayaa naxwa maa asmacu waxa aan maqlayo yaan xukumayaa ayb marka qaaligu wuxuu xukumaa daahirka marka meesha waxaa ku tusaya xadiidkani ninka qaadigaa dacwada u dhegaysanayaa daahirkaasu xukuma wax dad u qarsoon iyo wax baatin ah haddii xataa baatinku arrintu ay sidii ka duwan tahay isaga muku dambaabayo waa ka nebigu uu leeyahay anu waxaan idinka maqlaan xukuma faman qadaytu lahu qofkaan u gooyo u xukumo bixaqi akhiihi walaalkiis xaq uu leeyahay shay-an aan wax uga xukumo falaa yaakudhu yownan qaadanin adi waa is ogtahay fa inamaa aqdacu lahu waxaan u goynayaa qidcatan min annaar gabal naar abaan u goynayaa un marka intaan waa waano dabcan nebigu wuxuu ka hormariyey qadaha iyo xukunku ka hormariyey marka war nin ninka wax loo xukumaayo is-ilaali haddaad og tahay waxaas inaadan ahayn xukunkayga dartii ha ku qaadanin oo adiga ilaahay uga cabso xadiidkan wuu u noqon doonaa imaamu lbukhaari baab ayuu gunti doonaa uu leeyahay qaaligu waxna ma xalaaleeyo waxna ma xarimo ayb iyadana waa masale yacni haddii arrin intaad gar dhigataan qaadi u dhigataan oo qaaligu uu xukun rido macnaheedu maahan xukunkaas inuu kuu xalaalaynayo adig wixii xaaraanta ka ah isaga daahirkaanu xukumay baatinku laakiin haddaad adiga og tahay qalbigaaga waxaan inaadan lahayn xaaraanay kaa tahay waa kanaa nebi maxamed baaba sidaa dhahay xukunka nebiga wax ka fiican maa jiraan weligeed la arki maayo isagii rasuulkii wixii uu xukumaayey oo uu daahirka ka fiiriyey ayaan xalaal kuu noqonaynin haddii aadan adi haddaad adiga og tahay waxaas inaadan lahayn ayb oo aad farsamo kale iyo waxyaabo kale ku samaysa mararka qaar waxaad dhici karta laba markaatioo oo inay been iska sheegaan markhaatiyaalka qaadiguna markuu dadaalay nimankaa markhaatidooda inuu sugaa laga yaabo markaasna been ay sheegeen markhaatidaana wax lagu dhisay xukunkaasoo kale marka waa waxba ma xalaalayn xanafiyada iyagu waxay qabaan qaadigu wuxuu xukumo xukunka qaadiga yuxallilu lxaraam waxaas marka waa khalad taas marka xadiidkaanu keeni doonaa waana ulaa meeshaas baabu ku keeni doonaa hadda laakiin ujeedkiisu waxay tahay dadka in la waaniyo intaan marka waana waa ku filan tahay baabu shahaadati markaatidii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay takuunu ahaanayso cinda alxaakimi xaakimka agtiisa fii wilaayatihi walaayadiisa dhexdeeda alqada'a uu maamulayo qadaha ow amase qabla dalika intuusan qadaha qabanin ka hor lil khasmina oo ugu sugnaatay yani baabkan macnihiisu waxaa weeyaan qaadigii baaba maanta markhaati ah labada nineed doodda ay ka dhaxayso ayuu nin markhaati u yahay macnaheedu waxay tahay yani masalada waa soo marna mid lamidoo qaadiga cilmigiisa wax ma ku xukumi karaa w hal yaqdi alqaadi bicilmihi laba u kala qaaday marka isagoo qaali ah iyo intuusan qaali noqoninooba markhaatigan soo xambaaray qaadigii oo aan qaali laga dhigin ayaa arrin markhaati ka ahay qaali baa laga dhigay arrintii doodeediia loo keenay markhaati ma ka furi karaa u ka hadlaa marka taas wa qaala shurayxun alqaadi shurayx alqaadi waxa uu yidhi wasalahu insaanu iyadoo qof uu su-aashay ashahaadata markhaati shuraaxo qaadiga abu wuxuu yidhi markhaati ii noqo oo adiga waxaas ogaay fa qaala waxau yidhi shurayx iiti lamiira ninka madaxdaa u tag gartaada u geyso xataa ashhada laka saan markhaati kugu noqo yani wuxuu leeyahay aniga ma isla qaadanayo qaalinimadii iyo markhaatidii labadaba isla qaadan maaye qadiyadan aniga iga wareeji qaali kale u geey aniga markhaati baan noqonaa markaas waana sida fiican saas dee qaaligu uu markhaati qof u yahay qadiyadaas marka waa inuus isaga gelin qaali kale loo geeyo isagii marka markhaati inuu noqo markhaati ahaan ugu tahay wa qaala cikrimatu cikrima waxauu yidhi qaala cumaru licabdiraxmaan bni cawf cumar wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan low ra'ayta haddaad aragta rajulan nin calaa xaddin shay cuquubo waajibsanaya haddaad ku aragto korkiisa zinan aw sariqatan aw sariqatin calaa xad intay beddel ka tahay zinan aad ku aragto zino ow sariqatin ama tuugnimo wa anta amiirun adigina aad amiirkii xukunka gacanta ugu jiray tahay maxaad yeeli lahayd fa qaala waxa uu yidhi cabdiraxmaan shahaadatuka markhaatidaada shahaadatu rajulin nin markhaatidiis oo minalmuslimiina ka mida un weeyaan yani markhaatidaada nin muslimiinta ka mida markhaatidiisoo kale wa qaala cumar waxau yidhi sadaqta run baad sheegtay ayb hadalkan marka uu leeyahay halkan macnaha marka wuxuu ka wadaa riwaayo kalea tilmaamayso haddaad nin zino ku aragta ka waran hal qof unbaad tahay waa inaad saddex kale raadi ay kaala markhaati kacaan oo aday cilmigaaga keliya qof ku ciqaabi maysa waa in markhaatidii dhammaystiranto adigun hal markhaati unbaa lagu xisaaba markaasuu cumar yidhi asabta low qulta hayra dalika lam tujid waxaas waxaan ahayn haddaad dhihilayd ma aadan wanaajisin abuu bakar asna sidoo kalea ka timi ayb bukhaari marka qowlkan cabdiraxmaan bnu cawf wuxuu xujaysanayaa ama uu meeshaan u keensaday macnaha uu u baabaysanayo a inuu markhaati noqon karo qofka qaadiga ayb ayb wa qaala cumaru cumar waxa uu yidhi lowlaa an yaquula annaasu haddii lala yahay dadku inay dhahayaan haddaanan ka cabsanaynin macnaha dadka inay yidhaahdaan zaada cumaru cumar waa ziyaadiyey fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisu wax ku ziyaadiyey la katabtu waan qori lahaa aayata rajmi rajmiga aayadda sheegayso biyadii gacantaydan ku qori lahay dee aanan ka baqaynin cumar waxbuu kitaab ku ziyaadiyey in la dhaho aayatu rajmi yacni sidaan u hubo inay qur-aanka ka mid ahayd xukunkeeduna uu baaqi yahay sida aan u hubo musxafkan ku qori lahay yani wuxuu ka wadaa marka yacni xagga hubitaanka ayb muxuu marka iskaga dhaafay waa ka cabsaday cumar arrintaas ma samaynin wuxuu ka wadaa marka midaanna haddii aysa yacni lowlaa an yuqaala zaada cumaru fi kitaabi illahi faashaara ilaa ana dalika min qaطci daraa'ic midaanna inuu cilmigiisa wax ku xukumo wuxuu isaga daynayaa inaan sidaasoo kale la dhihin ama tuhmad iyo waxaa inaan loo geysan ama inaynan wax kale ka dhalanin wax ka dhalana marka maxay noqonayaan haddii cumar uu cilmigiisa wax ku xukumi lahaa qaaliyaalka xunxun dariiqay ka dhigan lahayn oo ayaguna waxay dhihi lahayn cumaraaba xukumay waa xukumi lahayn ayaga haddii marka la yidhaha qaadiga cilmigiisa dadka ha ku karbaasho dadka ha ku dilo dadka ha ku yacni ha ku xukumo haddii la dhihi lahaana de qudaad xunxun ayaa jid heli lahayd ay wax ku halleeyaan marka haddii la qabsadana waxay dhahayn anaa ogu dhahaya cilmigiisa ma keligiis ma anfaca wa aqara maacizun maaciz wuxuu qirtay cinda nabiy sal ll ly slam nabiga agtiisa bizinaa zinadii buu arbacan afar jeer qirtay fa amara birajmihi walam yudkar ana nabiya sal ll ly slam lamana sheegin nebiga ashhada man xadarahu dadkii meeshaa joogay inuu yidhi markhaati ka noqdo laakiin arrintan waa ka duwan tahay taas leanna ninkiibaaba hadda qiranayo qofku haddii uu qirto isaga hadda wuxuu u wadaa hadalkan meeshan uu u keenay wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maacis markii uu u qirtay nebiga inuu zinaystay oo afar jeer qirtay nebiga wuxuu helay cilmi ah ninkan inuu zinadaas galay bina'an calaa cilmihi ayuu xukunka ku dhisay marka nebiga laakiin de tan iqraar waaye waa ka duwan tahay middaan hadda middaan midda laga hadlaya waxay tahay qaaligiinu inta nin soo qabta uu yidhaha waxaasaan kugu arkay xukunkaasana kugu xukumayaa anigaan cilmi u leh iyo tan waa kala duwan tahay tan iqraara meesha ku jira ayb shuraaxda qaar saasay dhaheen wa qaala xamaadun idaa aqara maratan cinda alxaakimi hadduu hal mar qiro rujima waa la rajminaya waqaala alxakamu arbacan masaladana kitaab alxuduud ayaan kusoo marnay iqraarka in afar uu noqonayo iyo in kale ayb qaala xadaana qutaybatu qaala xadaana leysu can yaxya can cumara bni kaiiri can abi muxamedi mawla abi qataada ana aba qataadata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam yowma xunayn nabiga maalintii xunayn waxa uu yidhi man lahu bayinatun qofkii markhaati haysto calaa qatiilin nin uu dilay qatiilka oo qatalahu uu dilay falahu wuxuu leeyahay salabuhu salabkiisa salab kitaabuljihaadan uga soo hadlay yani xukunku waxay tahay ninkii nin gaal a dilo dagaalka goobta dagaalka ku dilo faraskiisa iyo hubka oo wato iyo isagaa iskale ninkii dilayaa qaadanay salabaana la yidhaha markaa nebigu wuxuu yidhi ninkii markhaati arrintaa u keensado u haysto salabkiisa isagaa iskale fa qumtu abuu qataada wuxuu yidhi waa istaageen lialtamisa si aan u dalbo bayinatan markhaati calaa qatiilin nin aan dilay markhaatidiisaan u dalbo falam ara axadan qofna ma aanan helin yashhadu lii ii markhaati kaco fa jalastu waa fariistay uma badaa lii waxaa ii daahira waxbaa haddana ii muuqdo fadakartu amrahu arrinkiisii baan xasuustay ayaan u sheegay ilaa rasuulilahi sal l sl rasuulka faqaala oo nin baan dilay baan ku idhi faqaala rajulun min julasaa'ihi nin dadkii la fadhiyey ka mida ayaa yidhi silaaxu haada alqatiili ninkan la dilay hubkiisa alladii yadkuru oo uu sheegayo cindii aniga agtaydu ahaaday oo ninkan abuu qataada ninka uu sheegayo inuu dilay hubkiisa anaa haysto qaala waxau yidhi fa ardihi minhu ee igaga raalligeli inaan aniga iska haysto ninkaan iska sii dhahay ah iga raalligeli fa qaala abuu bakrin abuu bakar wuxuu yidhi kallaa sidaa in la samay iska daaya la samayn maayo laa yucطihi usaybiqa min qurayshin wayadca asada min usdi illaahi yuqaatilu can illaahi warasuulih yacni nin libaax libaaxyada alle ka mida oo ilaahay xaggiisa iyo rasuulka xaggiisa yacni ka dagaalamaya in laga tago oo nin aan sidaa u karti badnayn la siin maayo xadiidkana waa soo marnay oo waxaa ku soo marnay kitaabu uljihaad qaala waxau yidhi faqaama rasuulu llahi sal ly salam rasuulku waa istaagay faaddaahu ilaya waa isiiyey fashtaraytu minhu waxaan ku gatay khiraafan yani dhul meel weyn beer fakaana awala maalin maalkii ugu horreeyay ahaa ta'ahaltuhu aan yeeshay oon maal ka dhigtay qaala lii cabdullaahi wuxuu igu yidhi can illeyt faqaama nabiyu sal ll ly slam faadaahu ilaya xadiidkan hadda marka baabkan say isu mudaabaqaynayan xadiidkii baabka waxay iska mudaabaqaynayeen buu leeyahay abuu qataada markhaati ma keeni ninkan unbaa yidhi ninkii hebeley la dilay hubkiisa anaa haysta rasuul allah nebigana bina'an calaa maa samica wixi uu ninkaa ka maqlay ayuu markaa abuu qataada ku siiyey marka cilmigiisuu xukumay nebiga saasuu rabaa laakiin ninkii haystay baaba hadda wuxuu leeyahay kaannahu ninkaaba inuu markhaati furayba ninkii haystay baa wuxuu leeyahay waxaan hubkan aniga melihi ninkaanaa leh taasuu marka nebiga wax ku xukumay wa qaala ahlulxijaazi ahluxijaaz waxay dhaheen alxaakimu xaakimka laa yaqdii bicilmihi cilmigiisa waxba ku xukumi maayo yani cilmigiisa wax ku xukumi maayo markaan leenahay kama wadno aqoonta uu leeyahay kama hadlayno cilmiga waxaa laga wadaa wax isagu uu soo ogaaday markhaati uu yahay inta ku dhisa xukunka maku xukum ma xukuma shahida bidaalika ha ku markhaati furo arrinkaa fii wilaayatihi intuu madaxtinimada haysto oo qaaliga ou yahay ow qablaha ama horteed ha markhaati kaco walow aqara khasmun nin khasmi ah oo dooda dhinac uga jira hadduu qirto cindahu qaadiga agtiisa liaakhara nin kale oo u qirto bixaqin xaq fii majlisi alqadaa'i booska meesha wax lagu xukumaayo dhexdeeda fainahu laa yaqdii calayhi qaaligu ma xukumaayo kaas korkiisa fii qowli bacdihim ahlulxijaaj qowlkooda qaarkood qaarkiisa xataa yadcuwa ilaa uu ugu yeero bishaahidayni laba markhaati fa yuxdirahumaa iqraarahu iqraarkiisa ayuu goobjoog uga dhigaa marka qoladaanuu bukhaari radina marka wuxuu leeyahy rasuulka waa loo qirtay markhaati ma uunan samaynin qisadii maacis qisadan dambe lafteeda marka iyaga qoladan waxay leeyihiin halrijaaska culimmadooda qaar ka mida haddii laba nin dood isugu yimaadaan oo nin ka mida xaqii qirto qaaligu hortiis uu ka qirto qaaligu waa inuu laba markhaatiya soo wado uu yidhaha iqraarkan dhegaysta ninkan inuu arrintaa qirtay markhaati ka ahaada markaas xukunka rida laakiin biduuni ishhaad qiraalkiisu inuu iskaga xukumo waxay noqonaya cilmigiisa inuu wax ku xukumo masaladana sideeda shaaficiyada waxay ka qabaan iyaga madaabta waxay qabtaa qaadiga cilmigiisa wax waa ku xukumi karaa wixii xuquuqu naas ah laakiin xuduud iyo cuquubaad xag alla maa xukumaya wa qaala bacdu ahli lciraaqi ahluciraaq qaarkood waxay dhaheen maa samica wuxuu maqlo wuxuu maqlay ow ra'aahu ama ou arkay fii majlisi alqadaa'i meesha qadaha dhexdiisa qadaa bihi waa xukumi karaa wamaa kaana fii gayrihi majlisu lqadaa meelaan ahayn dariiqaas asoo maraayo haddii uu wax arko wixii uu soo arkay marka dood haddii loogu keeno wax maku dhisaya maku xukumayaa lam yaqdi ma xukumaayo wixii sidaas ilaa bishaahidayni laba markhaati yuxdiruhumaa iqraarahu iqraarkiisu keenay wuxuu leeyahy majlisu lqadaa hadduu qofku wax ku qirto waa xukuma meel kale oo aan majlisulqadaa ahayn buu ka maqlay isagoo wax ku qiranayo qadiyaddii baa loo keenay majlisulqadaa looga keenay waa inuu markhaati sameeyo taas wa qaala aakharuuna minhum qolo kuwo kaleo iyaga ka mida waxay dhaheen reer kuufa bal yaqdii bihi waa xukumaya liannahu mu'tamanun qaaliga waa waxbaa lagu ammaanaysa mu'tamanu mar haddii marka cilmigiisu sugnaado waa xukuma wainamaa yuraadu min ashahaadati markhaatidana waxaa laga rabaa oo loo rabaa macrifatu lxaqi xaq in lagu ogaadaa la markhaati awalba muhiimkeedu wuxuu ah xaqa in lagu ogaado ee iqraarkaani xaqi waaba lagu ogaadayba jah fa cilmuhu akharu min ashahaadati marka cilmigiisa isagu oo ogaaday baaba ka badan buu yidhi markhaati markhaatidu waaba dad kale qalbigiisaa ku samaanaya laakiin isagu wixii uu ogaaday dhegihiisa ku maqlay baaba ka owleysan ay leeyihi marka masaladana masala saa isugu qabteen waayo wa qaala bacduhum wakhtiyadan dambena oo tuhumku iska batay inuu markhaati sameeyo aaday u fiicanta oo ninkaas in markhaati laga qoro waxaa inuu qirtay wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen yaqdii bicilmihi cilmigiisuu ku xukumayaa fil amwaali wixii maal ah walaa yaqdii fii gayriha amwaasha wixii ka soo haray maya inta shaafici qaba sidan wa qaala alqaasimu qaasim waxa uu yidhi qaasimkan marka qaasim bin moxamed bin abi bakar maaha waa mid kalew shaarixa siduu tilmaamaya laa yenbagii ma habboona lilxaakimi xaakimka uma habboona an yaqdiya inuu xukumo qadaa'an qado bicilmihi inuu ku xukumo duuna cilmi gayrihi gayrkiis ogaalkiisa la-aantiisa maca ana cilmahu weliba iyadoo cilmigiisa aktaru uu badan yahay min shahaadati gayrihi uu ka badan yahay walaakina fiihi waxaa ku sugan tacarudan lituhmati nafsihi walaakina fiihi waxaa ku sugan buu leeyahy tacarudan u banbax lituhmati nafsihi nafsadiisa in la tuhmaysto u banbaxayaa cinda almuslimiina muslimiinta agtooda yani wuxuu leeyahay halkan qoladan iyagu waxay leeyihiin qaadigu cilmiga isaga ogaalkiisa iyo wuxuu arkay iyo inuu wax ku xukumo maaha waa inuu markhaatiyaalka dhegeysto arrintaas maxaa inkastoo cilmigiisu uu ka badan yahay markhaatida sababta maxay tahay tuhumka uga baxaa dee qaadigan la arka laba jeer saddex jeer isagoo ogaalkiisa uu wax ku xukumaayo dadkii waa tuhmayaa ninkan waxaa la leeyahay waa meel si kale wax u wadaa xalaya laaluush la siiyey waa muxaabaad buu samaynaa bay isdhahaya wa iqaacan lahum waxaa kaloo ku sugan ku ridid fi dunuuni mala lagu rida dadka malayaal xunxun iyo mala xun in dadkii lagu tuuro oo iyagu qalbigoodu ay gasho yaa imaanayso waqad kariha nabiyu sal alla l salam danna nebigana malada waa nacay faqaala waxa uu yidhi inamaa haadihi safiyatu markii asagoo xaaskiisii la socda labadii ansaarta ay ka hor imaadeen iyadoo habeen ay tahay kaalaya buu yidhi inahaa safiya naha kale maahana waa safiya maa nebigu muxuu diidaa in ayagu malaxun qalbigooda ku dhaco isaga in wax loo maleeyo qaadiguna saas inuu ku dhaqmo waayo in aan la tuhmaysanin dadkuna uusan danni ku dambaajin iyadana marka waa maslak aad saxiix u ah waa maslakan ayb marka masaladan hadalladaas badan buu keenay ibnulmunayir iyana hadallou ka leeyahay xadiidta iyo ka hadlaya qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi huwa aluweysiyu qaala xadaanaa ibraahimu can ibni shihaabin can caliy bni xuseyn ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga aatathu safiyatu bintu xuyay ayaa u timid falamaa rajacat markay laabatay indalaqa macahaa waa la tegay waa la laabtay waa waday famara bihi rajulaani min alansaari laba ninoo ansaarta ka midaa soo mareen fadacaahumaa waa u yeeray faqaala inamaa hiya safiyatu weeyaan buu yidhi qaala waxay yidhahdeen subxaana allah maadaan kuu malaynayna la yaab waa adi maan xumaan kaa malaysanayna qaala waxau yihi ina shaydaana shaydaanka yajrii waa soconayaa min ibni aadama bani aadamka xaggiisa majra dami dhiigga meeshau ku socdo xididaduu ka xulaya rawaahu shucaybun wabnu musaafirin wabnu abi catiiqin waisxaaqu bnu yaxya can الzuhriyi can caliyin can ibna xusein can safiyata can nabiy sal l slam ayb midkii hore marka inqiaac camalaa ku jira ka dambana waa wasliye baabu amri lwaali ninka waaliga amridiisa idaa wajaha haddii uu u jiheeyo amiirayni laba amiir ilaa mowdicin meel uu u diro wuxuu amrayaan an yatadaawacaa inay ismaqlaan ay kala dambeeyaan walaa yatacaasayaa aynan iscaasinin aslan laba qof in hal meel madax looga dhiga suuragal maba aha laakiin waxaa dhici karta marka laba muhiimad in loo kala yeelo oo ninna maamulkii kore loo dhiibo ninna qayb wax looga dhiibo oo la yidhaha adna qaybtan maamul oo ninkan ka hoos shaqeey ninkaana hadday sidaa tahay kan hoose wayno kan kala adeeca haddii laba muhiimad loo kala dhiibo labadooduna mararka qaar baada muhiimaadkii isu baahanayaan oo laysla shaqaynayo shaqaa yaa ka dhexaynaysa inay ismaqlaan oy kala dambeeyaan bani aadam meel isugu yimaado ibnu khalduun wuxuu yidhaahdaa muqadamadiisa insaanku sidiisa waa madaniyu abci bani aadamku dabcigiisu wuxuu ku samaysay abci madani dad kalow la noolaana ummadaa wax kala dhexaynayaan bani aadam keligiis meel taagan ma la arkaayo allahuma de qofka iska geel jiraha waa baabkiisu waa baab kale duurkaas isagii geelaasaa isla dhaqmaan marka geeluu ku siyaasan noqdaa kaas isaga laakiin dadkii meelba degan iyaga waxaa ka dhaxeeyo waa isla noolaashaa ka dhexayso isla noolaashada marka waxay keenayaan haddaan laysmaqlin ama laysdeecin oo mar walba khilaaf un iska taagnaado masaalixdii baa ku burburto ku burburaysa ayb marka khilaafka badan iyo waxyaabahaasuu diidayaa maamulku marka waa ka hor imaanaa khilaaf walidalika cabdullahi bn mascuud waa ka yiri alkhilaafu sharun khilaafku waa shar waxa ka imaanaya ka daran isaga dadku haddii marka nin walba ra'yigiis u tacasubana marka dambe de inay isqalad xukmiyaan isgaalaysiiyaan isdilaan waxaasaa imaanaya nasal ullah salaam dadkan soomaalidana waa lagu imtixaanaya toban qof hadday meel isugu timaado waxaa laga yaabaa wax la dhex dhigo kow iyo toban hadal inuu ka imaado khilaafkooda iyo tiradooda khilaafkiyaa badanaya waxay kutusaya arrinka fasaad weyn oo kutusa arrinkaas qala xadaana maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana alcaqadiyu abu caamir alcaqadi qala xadaana shucbatu can saciid bni abi burda qala samictu abi qala bacثa nabiyu sal l slam abi wa mucaada bna jabal nabigaa diray aabbahay abu muusa iyo mucaad ibni jabal ila lyamani yeman ayuu u diray marka yamanta loo kala diray laba dhinacay ahayd qeybna waxaa loo diray mucaad qeybta kore qeybta hoosena waxaa loo diray abuu muusa alashcari fa qaala waxau yidhi yasiraa fududeeya dadka yani ha waxa ku adkaynina tashadudka ka daaya walaa tucasiraa ha cuslaynina wabashiraa bishaaree walaa tunafiraa dadka ha kala eriyinina oo yani dadkii diinka ha ka fidnaynina waay waxaa dhici karta mararka qaar tasaruf xumada qaar iyo inay inuu ka dhasho dadkii in diinta laga eriyo dadkiio diinta isagoo hoggaansan oo meel un marayaan meel meeshii meel ka daran in la gaarsiiyo ma aha oo tasaruf xumo ay ka dhalato waxa marka qofka uu sababta u noqonayo waa inuu aad isaga feeriyo wa tadaawacaa ismaqla faqaala lahu abuu muusa wuxuu ku yidhi inahu yusnacu biardina dhulkeenna waxaa lagu sameeyay albitcu faqaala waxau yihi kullu muskirin xaraam shay kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan kitaabul ashri baan kusoo marnay xadiidka qeybtiisa dambe wa qaala annadru wa abu daawuuda wayaziid bnu haaruun wa wakiicun can shucbata can saciid bni abi burdata can abiihi can jaddihi kii hore marka wuxuu ahaa saciid bnu abi burda aabihii abu burda wuxuu ka yidhi bacaa nabiy sal l slam abii wa mucaadan ila alyaman ogaa waxaad moodaa irsaal inuu ku jiro lan abu burda waa taabici markii nebigu abuu muusa iyo diraaya isaga ma joogin qisadii buuna ka waramaa suuratuhu suuratu mursal riwaayada dambe wuxuu u dabageliyey iyadu waa mutasila can saciid bni abi burda can abiihi can jaddihi can nabiyi sal l slam marka mursalnimadu ma cilo kuma noqonayso mawsuulku labadaba saxda ayb baabu ijaabati alxaakimi xaakimka ajiibitaankiisa addacwata uu ajiibo ninka qaadiga haddii loo yeero la yidhaahdo nin gurigiisa uga yeero uu yidhahdo martiqaadan kuu sameeyey i imaam muxuu samayna waqad ajaaba cuhmaanu bnu cafaan cuhmaan waa ajiibay cabdan addoon ayuu ajiibay lilmugiirati bni shucba addoon muqiirat bnu shucba olaabaa u yeertay cumaan waa ajiibo waa tegay gurigiis ayb culammada waxay dhaheen laa yujiibu alxaakimu dacwata shaksin bicaynihi duuna gayrihi min aracyi hala la diida qaadigu ama xaakimku inuu dadka qaarna casumadahooda aqbalo kuwana ou diido ma bannaana iyada leanna ninkii ou diiday berri hadduu qadiyad keensado qalbiga waxaa ka gelaysa war ninkan casumaadaada diiday wanaag kama filaysidu isleeyahay taas lama ogola iyada laakiin nin kasta oo u yeero waa inuu ajiiba isaga waxuu rabaa ahaada markaas de dadkii marka wax maxduura ma ku jiraayo axaadiista caamkaana laga qaadanaya laaluushna ma ahan taas lima fii dalika min kasri qalbi man lam yujibhu ila in kana lahu cudrun laakiin hadduu cudurdaar leeyahay waa diidi karaa fii tarki lijaabati ka ru'yati lmunkari aladi laa yujaabu ilaa isaalatihi aan laga yeelayo falow kahurat bixaytu tashqaluhu can ilxukmi aladii tacayana calayhi saaqa lahu anlaa yujiib casumaduhu hadday iska soo daba dhacaanay tiradii ka bataan ma yeelaayo markaas shaqadiiba waa ka mashquul ninkii xafiisba yani maxkamadiiba hadduunan fariisanaynin dad uun guryahooda u joogo ma fiicno mar mar wuxuu iska soo dhaco waa loo ogolyahay dadkaasu ka mid yahay dadkana uunan kala soocaynin qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin huwa alqaطaan can sufyaana wahuwa thawriyu qaala xadaanii mansuuru can abi waa'ilin can abi muusa can اnabiy sal l slama qaal fuku lcaaniya ninka maxbuuskaa fakiya yani fakiya waxaa laga wadaa haddii qaan iyo wax loo haysto deenka iyo waxaa ka bixiya siduu ku baxsan siduu ku yani xabsiga uga bixi lahaa ku dadaala laakiin haddii dembiilo uu yahay in laga bixiya xabsiga maaha oo laga shaqeeya taas iyada khalad si cuquubad cuquubadiisii aan loogu fulinin haddii marka qofkii u sacyiya arrintaas iyada lacnadaaba nebigu uu ka daba tuuro lacana allaahu man aawaa muxditan wa ajiibuu ajiiba addaaciya midka dadka qofka kuu yeerayna ajiiba idin yeero maxalu shaahidka marka meesha baabu hadaaya alcummaali dadka cummaalka shaqooyinka loo diro hadiyadahooda xukunka ku soo arooray muxuu yahay ninkii shaqaa loo diray shaqadii asagoo ku guda jira hadiyad loo keenay intaan anaa kuusoo hadiyeeyaa layii hadiyadaas xukunkeedu muxuu noqonayaa xukunkeedu waa rishwa laaluush waa taas hadiyad maaha lanna lowlaa shaqadiisa ma unan heleen hadiyadaas qaala xadaana markaa qaala xadaana caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaana sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can izuhriy anahu samica curwata qaala akhbaranaa abu xumaydin asaacidiyu qaala istacmala anabiyu sal l slam rajula min bani asdin nabiga ayaa wuxuu caamil ka dhigtay nin reer asdi ah asdina waa la dhahaa qolo ka mid oo asad la yiraana waa jiraan kelmaddan marka waxaa loo dabdiyay siinka in la reeba min bani asdin asad maaha yuqaalu lahu la yihaa ibnu latabiya ibnu lutbiya waa layihi utbiya waa layihi atabiya calaa sadaqatin sadaqa ayuu u diray falamaa qadima markuu soo galay qaala waxau yidhi haadaa lakum kan idinkaa iskale intaan oon idiin soo aruuriyey wahada kana uhdiya lii anaa la ii soo hadiyey faqaama nabiyu sal l slam cala almimbar nabiga mimbarkuu koray ka istaagay qaala sufyaanu ayضa fasacida almimbara buuli labada eray faxamid allaha allow ammaanay waathnaa calayhi waa faalleeyey uma qaala maa baalu lcaamili ninka caamilka xaalkiisu muxuu yahay nabcahuhu aan dirayno fayatii waa imaanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa laka kan adaa iska leh wahaada lii kana anaa leh fahallaa jalasa fii beyti abiihi wa ummihi mau fariisto guriga aabbihiis iyo hooyadiis fayanduru markaa ha fiiriyo ou fiiriyo ayuhdaa lahu am laa ma loo soo hadiyeyn doonaa mase maya waaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye laa ya'tii bishayin lama imaanayo ilaa jaa'a bihi waa la imaanayaa shaygaas yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yaxmiluhu isagoo xambaarsan oo ku raran calaa raqabatihi luquntiisa korkeeda uu yahay in kaana haddii uu yahay baciiran rati lahu wuxuu leeyahay ruqaa'u olol aw baqaratan in kaanat baqaratan sac haddii uu yahay waxaasna uu qaaday lahaa khuwaarun ayaa u sugnaanayay leedahay yacnii sawb iyo qaylo aw shaatan in kaanat shaatan hadday tahay neef ari ah uu yahayna taycaru waxaa u sugnaanaya marka eedaan iyo qaylo ciyitaan uma rafaca yadayhi labadiisa gacmoodu kor u qaaday xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragnay cufratay ibtayhi kilkilihiisa caddaantooda labadiisa kilkile caddaantooda alaa hal ballaqtu kor buu gacanta u qaaday markaasuu alaa hooy hal ballaqtu ma gaarsiiye alaatan saddex xadiid marka waxaa jira dhahaya hadaaya alcummaali huluul dadka shaqaalaha shaqada markay ku jiraan hadiyadaha la siiya waa booli waa bililiqo waa laaluush see la yeelaa marka hadhow ninkii waa la siiyey maxuu samaynaa yuu u celinayaa bacdi ala'ima waxay dhaheen ninkii uu ka qaaday ha u celiyey xadiidkan laakiin qisadiisu in ninkaa loo celinayo kuma cadda bal culummada qaar waxay dhaheen maadaama aan ninkii loo celiyo aan la dhihin baytulmaalkaa la dhiga wixii sidaa lagu soo qaado iyo laaluush iyo lagu qaado waa laga qaadaa qofka ama hadduu rabo inuu ka takhalluso baytulmaalkaas maalka muslimiinta meesha lagu ururiyo laysugu geeyaa la dhigaa sababtuna waxay tahay ninkaan looma hadiyeeyeen ilaa waxaa loogu hadiyeynaa shaqada darteed waxaa la isleeyahay berri adigana waxa ku siiyo haddii aad wax uga baahato ha kuu fududeeyo ayb waa waa musuq maasuq marka iyo laaluush laaluushkaasna nebigu ad waa kan wuxuu tilmaamayaa qofku qiyaamaha isagoo halkaa ku wada uu la imaanay ninkii wax badan qaatayna iyadoo halkaa uga raran ninkii yaraysta iyo ninkii badsadaba nin walba intuu soo qaaday ayaa qoorta loo saaraa laaluushku hadda muxuu noqday marka ceebba maba ahanba sideedaba wax ceeb ah uu nala leeyahay maba lehba waxaa la yaable gaalada umamkan dadkan hadda gaalada oo yanii waxaad arkaysaa xadiidkan dalaaladiisa waa ku dhaqmaan oo iyaga waxaa u qoran qofka inta uu shaqada iyo jagada haayo wixii hadiyad ahaan loo soo siiyo waa inuu hantidaas bangiga dhexe inuu dhigo inuu bangiga dhexe ku rido waa maal dadka o dhan isla leeyihi waa nafsi yani waxa xadiidka uu tilmaamay cala alaqal marka iyagu waxyaabahaas adduunyadooda ugu toostoosayso innaga laakiin ma leh diinkii marka wuxuu iska noqonaa wax iska nadari ah oo layska akriyo la dhegaysto la akriyo la dhegaysto aan dabaqaad aan lahayn markaasuu ku leeyahay qofkii intee looga dhaqmaa waxaanaad waxaan la sheegaa xaggeen looga dhaqmaa ama inuu yidhi amaba lagu dhaqmi karaba suuragalba maaha inuu dhahal marka ummadda dhibaato laaluushku ma laga wado qofku haddii wixii xaqa uu u lahaa uunan heli karin ilaa nin baa u taagan keen haddii kale waxaaga ku siin maayo maalkaagii adiga leedahay qof kale aada ka qaadanaynin ma helaysa ilaa inaad wax bixiso kaasi marka maalkiisu furana maahane isagu dembi ma laha culammada fuqahadu saasay dhaheen qadiima oo xadiid ayb qaala sufyaanu sufyaan waxau yidhi qasahu calayna zuhriyu baa noo sheegay xadiidkan wazaada hishaamun wuxuu ku daray can abiihi can abi xumayd qaala samica udunii wa absarathu caynii dhegahaygaa maqleen indhahayguna way arkeen was'aluu zayda bna haabitinna bal su'aala fainahu samicahu macii waa ila maqlay walam yaqul izuhriyu zuhri ma dhihin samica udunii khuwaarun sawtun waay walju'aaru man taj'aruuna ka sawti lbaqar waa marka aad u cabaadaysaan min taj'aruuna cabaadkii buu ka yimid fa ilallaahi taj'aruun fa ilayhi taj'aruun alle xaggiisaaad u cabaadaysaan waa cabaadka ka sawti lbaqar lo-da sawtkeedao kale lo-da waa cabaadaysa cabaadkii ju'aar iyo khuwaar labadaas eray baa yimid marka saasuu leeyahay labadiibuu kala macnaynayaa xadiidka bacd alaima shuraaxda qaar waxay dhahen waxaa laga qaadanaya afalaa jalasa fii beyti abiihi waxaa laga qaadanaya ninka asagoo gurigiisa jooga haddii hadiyadda loo keeno wuu iska qaadan karaa dhib male saasay dheheen ayb hada aakhiruh wbilahi towfiiq sal allah wslm la nabiyina mxamed